waxaana wanaagsan waa mar kale barnaamijkeeni toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeeni toddobaadkii tegey iyo soomaaliya ayaa waxaynu ku soo qaadannaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya guud ahaan si gaarana xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka taagan toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa magaalada ceelberde ee gobolka bakool waxaa loogaga dhawaaqay wax loogu yeeray maamulka bakool sare haddaba maamulka bakool sare iyo beesha samaysatay iyo mustaqbalkiisa waxa uu yahay waxaa qaadaa dhigi doona waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo isaga warbixin dheer ka soo diyaariyey arrimahaasi ka socda haatan gobolka bakool aan idiin kala baxo maxamed kaafi iyo warbixintiisa magaalada ceelberde ee gobolka bakool waxaa looga dhawaaqay maamul loogu magacdaray bakool sare waxaana maamulkaasi ku dhawaaqay xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin muddooyinka ugu dambeeya halkaasi ku sugnaa kuwaas oo cabasho ka tirsanaya maamulka koonfur galbeed ee shariif xasan sheekaadan oo hogaamiyo sidoo kale magaalada ceelberde waxaa lagu doortay madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi bakool sare xildhibaan cabdilatiif muuse nuur oo loo yaqaano sanyare oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka oo asagoo ku sugan ceelberde la hadlay warbaahinta wadajir ayaa waxa uu qiray shirka ka dhacay ceelberde inuu ahaa mid qabiil oo xildhibaano iyo weliba siyaasiyiin gaar ah oo hal qabiil kasoo jeeda halkaas ay ku doorteen madaxweyne iyo weliba madaxweyne ku-xigeen
horta dee dadku waa iska beel beelo somalilandba waa beel waana soomaali wax isku darsi haddii leelo iyo iyo iyo iyo wadajirna waa fiican tahay haddii la waayana kala madax banaanaanshahu waxba u dhimi mayo soomaalida u dhimi mayo dadka dariskaana waxba u dhimi mayo marka waa lagu sii darsami karaa beelo badanoo kale oo deegaanka ka dhow baa jira oo wax ku leh oo aanuna weli aanan isla isla fadhiisan laakiin aanan kala fogeyn oo iyaga laftooda koonfur galbeed aan hadda wax ugu jirin marka hadda inta wax samaysatay waa beel waa ku aadan yihiin laakiin rajada aan ka qabna waxa weeye in maamulku intaa ka ballaarto arrintan waxaa kasoo horjeestay maamulka koonfur galbeed iyo weliba xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kasoo jeeda gobolada baayo bakool xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur oo loo yaqaano aadan madoobe oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanadaas iyo weliba siyaasiyiinta tegay ceelberde ay doonayaan inay dhibaato u soo jiidaan shacabka gobolka bakool degan
maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray degmada ceelberde iyo degmada rabdhuura deegaano hoos taga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka inay aadeen waa laba jeer saddex jeer ay marayso xildhibaanadaasoo intooda badan ka yimid deegaano kale oo dalka soomaaliya ka mid ah iyo dowladaha jaarka ee qaarkooda ka kala yimid ayaga oo shacabkii meesha deganaana dhibaato ku abuuray deegaankaas oo nidboona dadkiisa walaaltanimo iyo eheltanimo iyo maarata iskaashi ku noolaayeen in qalalaase la geliyo ayadoo mar beelbeel loo kala saaro ayada oo qaarkooda la handadaayo yacni dhibaato weyn oo loo adkaysan waayey meeshaas laga abuuray arrintaasoo ka soo horjeedo islaamtanimada oo maaragtay ku salaysan nabadgelyada iyo maaragtay wada noolaashaha ummadda soomaaliyeed iskaashigii horumarka deegaanka ka soo horjeedo oo qalalaas cusub la gelinaayo arrintaas oo xeer hoosaadka baarlamaanka hartaa ku ah xildhibaanka gef sharci ah ku ah xaqiiqdii inkastoo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan uusan arrimahan weli si toosa kaga hadlin haddana mas-uuliyiinta ku sugan magaalada baydhabo waxa ay diideen maamulkan waxayna sheegeen gobolka bakool oo dhan maamulka koonfur galbeed inuu ka mid yahay maamulada kale ee gobolada dalka iyo dowladda federaalka weli kama aysan hadlin laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay puntland oo soo dhoweysay maamulka bakool sare xubnaha golaha wasiirada ee maamulka puntland kulan ay ku yeesheen magaalada garoowe ayaa waxay sheegeen in ay soo dhoweynayaan maamulka loogu magacdaray bakool sare xildhibaan maxamed xuseen oo loo yaqaano afaraale oo ka mid a xubnaha baarlamaanka oo la hadlay warbaahinta wadajir ayaa isagu wuxuu dhankiisa ku eedeeyey maamulada puntland iyo jubbaland in ay soo abaabuleen waxa ka socda ceelberde ayna doonayaan dhibaatadii ka jirtay gobolka mudug iyo weliba magaalooyin kale oo dalka ka tirsan inay u soo raraan gobolka bakool iyo weliba deegaanada maamulka koonfur galbeed
sababee dalkan waxaa laga rabaa dagaalkii sokeeye oo sagaashan iyo kowgii in lagu soo celiyo meeshaas wax bakool sare la yidhaha wax bakool hoose la yidhaha kama jiraan waa shan degmo bakool wax kala go-ana ma aha wax kala tagana ma aha dadkan qabiil ahaan isu soo bahaysay oo raba dagaaladii ay ka horiyeen eh, galmudug eh, mudug ay ka horiyeen inay haddana bakool usoo raraan rabaan waxaan ahayno meesha ka taagan malaha iyo dhacitaanka ay dhaceen oo ah jubbooyinka ayay rabaan inay ku qariyaan waxaana maalgelinaya labada maamul oo hadda aan sheegaya maalgelinayso waa dad lasoo shiraystay lasoo diray marka insha allah meeshaasi wax haba yidhaaha haba yidhaatee maamul ka samaysanayo ma jirto xiso iyo sharci mida oga samaysoo darayna ma jirto xubnaha ku sugan ceel berde ayaa ku andacoonaya in ay xaquuqdii ay ku lahaayeen maamulka koonfur galbeed ee fadhigiisu uu yahay magaalada baydhabo markii ay waayeen ay go-aansadeen in ay maamulkaani ay dhistaan hase yeeshee dadku waxay isweydiinayaan maamulkaani ceel berde looga dhawaaqay ma maamul beeleed baa mise waa mid la doonayo in dana gaara lagu gaaro maadaama dastuurka dalka u yaallo uu dhigayo laba gobol iyo wixii ka badan in ay maamul ay samaysan karaan waxaa jira baaqiyo loo jeedinayo dowladda federaalka soomaaliya iyo urur goboleedka igaad oo loogu baaqaya in arrimahan si deg dega wax looga qabto maadaama ay dhici karto in colaad ay ka abuurto gobolka bakool maxamed kaafi sheekh abuukar radio wadajir muqdisho